ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa toddobiyo tobanka bisha jumadathaniya sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo arbaca barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqeymaha iyo dagaalada yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khaza oo galay maalintii afar boqol soddon iyo sagaalaad oo xiriira dowladda yukrain oo sheegatay dilka saraakiil ruushiyaan ah oo shalay lagu dilay magaalada moskow nidaamkii burburay ee bashaar al asad oo la ogaaday halka uu ka heli jiray dhaqaalaha maadaama ay cunaqbatayn saareed toogasho hay dad ku dhinteen oo ka dhacday iskuul ku yaalla dalka maraykanka mujaahidiinta jasiiratul carab oo waddanka yeman ka fuliya weeraro kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka loogu yeero xisaamun amni sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid a maxaabiistii laga sii daayay xabsiyadii maamulkii nasaariyada ah ee waddanka suuriya oo ka warbixiyey dhibaatadii ay xabsiyadaas kala kulmeen iyo farajka uu allah u bixiyey ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaan soo gudbi doonnaa insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqeymaha iyo dagaalada yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii afar boqol soddon iyo sagaalaad oo xiriira iyadoo ay dhaceen iska horimaadii dhex maray kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo ciidanka yuhuudda haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wadamarinka go'doonsan ee khaza waxaan maanta oo arbaca ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol soddon iyo sagaalaad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqeymo afar iyo labaatankii saaci la soo dhaafay ka dhacay marinka khaza gumaadka ka soconaya waqooyiga oo sii xoogaysanaya iyo dagaallo xooggan oo lagu jebiyay askarta saayanada yuhuudda haddabaan ku horeyna duqeymaha waa berigii hore maanta ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay ku kaceen xasuuqyo aad u daran oo ay ku baabi'een dadaado fara badan oo shacab ah una badan dumar carruur iyo waayeelaan waxba galabsan warbaahinta ayaana waxay soo warinaysaa in xasuuqyada ugu culus ay maanta ka dhaceen magaalooyinka biitilaaya khaanyunis iyo dirilbalaax wariye ku sugan mashruuca biitilaaya ayaana wuxuu sheegay in ciidamada yuhuudda ee duqeyn aad u xoogan la beegsadeen guri ay degnaayeen dad shacabba oo halkaasi ku yaala waxaana ku shahiday duqeyntaasi baalnimada siddeed ruux halka ay dhaawaco kala duwan soo gaareen kuwa kale aad u fara badan sidoo kale ciidamada yuhuuddu waxay duqeymo kala duwan ka geysteen guryo tiro badan oo ku yaala gagaarka isbitaalka kamaal cadwaan ee magaalada beitlaaya ee waqooyiga marinka khaza waxaana la warinaya in halkaas ay shuhaadayaa dhaawacyo ku noqdeen tobannaan ruux oo shacabriida ah diyaaradaha dagaalka ee gumaystaha yuhuudda ayaa waxay sidoo kale beegsadeen kooxaha ka shaqeeya gurmadka xilli ay ahaayeen kuwa isku dayayeen inay soo badbaadiyaan dadka dhaawacyada qabee ku saxniban burburka dhagaxaanta hoostiisa kanaalka laksa alfadaiya ayaa wuxuu sidoo kale warinayaa in ciidamada yuhuudda ay duqeymo ku dilin dad badan oo shaqaalaha gurmadka ka mid ah meelaha u dhow isbitaalada ayaana waxaa la warinayaa in ciidamada yuhuudda si ula kaca ugu beegsanayaan shaqaalaha gurmadka lixda bishii oktoobar ee sanadkan aynu ku jirno ayay ciidamada yuhuudda howlgal qaraska xorlimaha ku qaadeen deegaanada ku yaala waqooyiga marinka go'doonsan ee khaza halkaasoo ay ku sugnaayeen kumanaan ruux oo shacab riida ah duulaanka yuhuudda ee waqooyiga ayaana waxuu noqday in dadka reedka ee duqeymo ku garaacaan xildhibaan gurmadka shaqaalaha caafimaadka cabsigeliyaan xuduudaha iyo meel walbo laga soo geli kara waqooyigan ay ciidamo dhigaan si guud ahaan ay u diideen wax gurmada uu soo gala waqooyiga qidaaca khaza magaalooyin ka ugu badan ee gumaadka iyo xashuqyada la kulmaya ayaana waxaa la warinayaa annakuna aan markhaati ka nahay inay yihiin beytilaahi iyo jabaaliyah muuqaallo maalintii shalay qabsaday baraha ay bulshada ku wada xidhiirto ayaana waxaa lagu arkayaa eeyo cunaya dadka ku shahiiday duqeymaha yuhuudda ee ka wada waqooyiga marinka khaza muuqaalkan argagaxaleh ayaana wuxuu muujinayaa cudwaanka ciidamada yuhuudda iyo sidii usii laba jibaadhin gumaadka iyo xasuuqyada dadka reer khaza muuqaalkan qabsaday baraha bulshada ayaana waxuu ruuxa shahiidka ah eyga uu ka qabsanaya dhanka dhunta isagoon isku dayaya inuu jiito waxaa sidoo kale la arkayaa shuhaddo qaar oo qalfoof noqday madaxyo iyo burburka dhagaxaanta hoostiisa ay ka soo muuqadaan dadka shuhadada ah ila walido dhakhaatiira oo la hadlay shabakadda wararka aljaziira ayaana waxay ku waramayaan in waddooyinka magaalooyinka jabaaliya beytilaayi iyo beytaxanuun ay daadsan yihiin shuhaado tiro badan weriye aljaziira ayaa wuxuu sheegaya in mar walbay dadka deegaanka iyo kooxaha ka shaqeeya gurmadka ay iskudayaan in dadka shuhadada ee yaalla waddooyinka ay halkaasi ka soo qaadaan ama ay dhagaxaanta hoostiisa ka baadigoobaan dadka dhaawacida qaba ay la kulmayaan duqeymo xoogan oo kaga imaaday dhanka ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda waxaana inta badan dhacday in ciidamada yuhuudda ay beegsadaan dadka isku dayay inay qaadaan jasadka shuhadada iyadoona duqaynta halkaasi ka dhacday si laba jibaarayso shuhadada waddooyinka yaala sidoo kale wuxuu sheegay wariyaha in dad badan oo dhaawaci kala duwan qabay ku osxaniban yihiin burburka iyagoona halkaasi ku qaadanaya wakhti dheer ilaa ay ugu dambayntii halkaasi ku shahiidaan iyadoo aysan soo gaadhin kooxaha ka shaqeeya gurmadka reydka isku soo wada duubo muuqaalkan ayaa wuxuu noqonayaa muuqaalka ugu naxdinta badan isbuucani ka imaaday dhanka marinka godoonsan ee khaza ee ay ciidamada yuhuudda ku gumaadayeen shacabka abriyada ee aan waxba galabsan wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza ayaana waxay sheegtay in ciidamada yuhuudda ee waqooyiga khaza ku dirin inta ay ku sugnaayeen dad gaaraya ilaa saddex kun oo ruux halkay dhaawaci kala duwan soo gaareen kumanaan ruux oo kale waxaa sidoo kale jira macluulaad u daran oo ay la nool yihiin shacabka reer khaza carruurta reer khaza ee la nool nafaqo xumo iyadoona ay mararka qaarba dhacday in carruurtai u geeriyoodaan macluusha iyo gaajada halkaasi ka jirta gumaadkan wuxushlimada ayaana waxaa indhaha ka daawanaya dhammaan dowladaha caalamka haba ugu horeeyaan kuwa carabta ee dariska la ah dhulka falastiin iyagoo aan marnaba isku dayaynin inay wax xiid iyo garab istaagay u muujiyaan walaalahooda dhibaataysan waayahay aan dib ugu laabanna dhacdooyinka maalinlaha ee khaza magaalada diililbalax ee dhacda bartamaha marinka goodoonsan ee khaza duqayn aad u xoogan oo ay ciidamada saynad yuhuuddu ka geyseen waxaa ku shahiiday laba ruux oo shacab ah halkii ay dhaawaci kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan duqayntan ayaana waxay si gaar u beegsatay dad barkacyaal ah oo magaaladani tindhooyin ka dhistay sidoo kale duqayn madaafiicda goobta loo adeegsaday ayaa waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen xerada nuseyraad ee bartamaha marinka waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen duqayn kale oo ay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen barakacyaasha reer falastiin ee ku sugan deegaanka almawaasi ayaa waxay sababtay in halkaas ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah wararka ka imaanaya deegaanka almawaasi ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in ciidamada yuhuudda oo isdagawarada gaashaaman ay xog ku soo galeen deegaanka islamarkaana ay godoon adag saareen jihooyinka kala duwan ee deegaanka ay barakacyaashani ku nool yihiin qoys falastiiniya ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda gurigooda xog ku galeen iyagoona halkaasi ka geystay weerar rasaaseen ah oo ay dad badan ku waxyeeloobeen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen goobjoogayaal ku sugan deegaanka almawaasi ayaana waxay sheegayaan in dhawaqa rasaastii ka dhacisay guriga si toos ah loo maqlayay deegaankan ayaana wuxuu caan ku yahay beerashada iyo biyaha macaan marar badan ayaana waxay la kulmeen dadka halkaasi ku nool ficilada gurcan ee ciidamada saynada yuhuudda afar iyo labaatankii saace lasoo dhaaf ayaana wuxuu martigeliyey goodoon cusub oo ay kala kulmeen ciidamada xaaqidiinta ee dulmiga ku caanbaxay ee ka amarqaata dhiigyacab netanyahu meelaha subaxii hore maanta ay duqeymuhu ka dhaceen waxaa sidoo kale ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada khaza waxaana duqeymaha halkaasi ka dhacay ku dhafwaayey dad badan oo shacab reyd ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen ciidamada yuhuudda waxay duqeyn bareera ku beegsadeen guri ku yeela wadada assaxaaba ee xaafadda addaraj waxaana gurigasi ku dhaqnaa dad shacab ah iyadoona ay halkaas shuhaada iyo dhaawacyo ku noqdeen dad badan oo shacab ah iyadoona ay halkaas shuhaada iyo dhaawacyo ku noqdeen dad badan oo shacab ah kana biidaha barakacyaashii ku sugnaa gurigaasi xaafadda zeytuun ee dhacda bariga magaalada khaza ay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqeymo aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana halkaasi ku shayday dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen duuqimo sidoo kale sababay istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan ayaa waxay ka dhaceen magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza iyadoo ay ciidamada yuhuud halkaasi ku beegsadeen madarse ay dad shacabba ku hoyanayeen oo hoos tagtaa hay-adda qaramada midooba u qaabilsan gargaarka iyo arrimaha qaxootiga ee norwa wararka ayaana waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ee duqeen aadu xoogan sidoo kale ku garaaceen madrasatu taabiciin ee ku taala xaafadda addaraj waxaana halkaasi ku shayday laba ruux halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo aadu fara badan xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuq ay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaaf ayaa gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan afartan ruux halkay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen dad gaaraya siddeetan ruux oo kale iyadoo ixsaad mudan tahay in tobanaan ruux oo shuhaado iyo dhaawacyo iskugu jiray kuwa isxniban yihiin burburka dhagxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad kahor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay hatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun iyo lixdan ruux halkay dhaawacyaduna maraya in ka badan boqol iyo toddoba kun iyo afartan iyo kow ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid a u duuqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha yuhuuddana ay si arxandaraha u beegsanaysa dadka barakacyaasha ah haddabaan kusoo gabagabayna weerarada lagu dhigbixiyey ciidamada yuhuudda kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka goodoonsan ee khaza gumaadka iyo xasuuqyada wuxuushlimadana halkaasi ka wadaa weerarada ay dagaalyahanada muqaamadu ku beegsadeen askarta yuhuudda ayaana iskugu jira kuwa toos ah duqeymo lagu garaacay saldhigyada yuhuudda iyo weeraro dhabagalla ah oo khasaare badan u geystay cadowga dagaal toosa ayaa ciidamada maamulka saynada yuhuudda iyo dagaalyahanada wax iskacaabinta ku dhex maray xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza wararka ayaana waxay sheegayaan dagaalkaas ciidamada yuhuudda looga itaalroonaaday islamarkaana dhabarka loo saariyey khasaare xoogan waxaana laga dilay saddex ka mid a askartooda iyadoona laga dhaawacay kuwo kale duqeen madaafiic loo adeegsadayo sidoo kale dagaalyahanada muqaamadu ku garaaceen saldhig ciidamada yuhuudda ay ku leeyihiin agagarka masjidka cadaar ee ku yaala magaalada rafax ee dhacda cidifka fog ee koonfurta marinka goodoonsan ee khaza waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira dagaalyahanada muqaamada ayaa waxay sidoo kale qarax aad u xoogan ku rakibeen guri ay ciidamada yuhuudda ku sugnaayeen oo isna ku yaalay xerada jabaaliya waxaana halkaasi ku sugnaa siday xoguhu tilmaamayaan ilaa iyo kow iyo toban xubnood oo ciidamada yuhuudda ka tirsan qaraxa halkaasi ka dhacay uu ahaa mid aad u culus ayaana sababay dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhammaan xubniya halkaasi ku sugnaa tani ayaana ku soo aadaysa iyadoo maalintii shalay ciidamada wax iskacaabinta falastiiniyiinta ay beegsadeen guri kaloo yuhuudda ku leeyihiin magaalada rafax islamarkaana ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan saa'inada waxayna warbaahinta ku hadasha afka ciidamada yuhuuddu shaaca ka qaaday in weerarkaasi lagu dilay laba askari shan kalena lagu dhaawacay ciidamada yuhuudda ayaa waxay sidoo kale qirteen in la dilay hogaamiyaha guutada toddoba kun boqol iyo toddobaad ee ka mid ah handasayaasha saa'inada yuhuudda sarkaalkan sare ee ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaana ku dhintay dagaallo xoogan oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay xerada jabaaliya afartan iyo sideeddii saac ee lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda waxay la kulmeen dhiigbixii ugu darnaa ee isbuucani soo gaaraa iyagoona weeraro kala duwan ku wajahay deegaanada dhaca waqooyiga iyo koonfurta qidaaca goodoonsan ee khaza waxaana midaan sii kordhisay tirada askarta ciidamada yuhuudda uga dhintay dagaalka khaza tan iyo toddobadii bisha oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxayna haatan kor u dhaaftay siday xogu sheegayaan ilaa iyo siddeed boqol oo askari halka sidoo kale ay dhaawacyadoodu marayaan saddex iyo toban kun iyo shan boqol oo askari sida laga soo xiganayo wasaaradda dagaalka ee maamulka gumaystaha yuhuudda عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى waa hagaage qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir mujaahidiinta jasiiratul carab ayaa waddanka yemen ka fuliyay weeraro kala duwan oo ay khasaare ku gaarsiiyeen maleeshiyaadka loogu yeero xisaamul amni weeradan oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ee ansaaru shareec ah ayaa isugu jira duqeyn iyo weeraro toos ah waxaana maleeshiyaadka calooshadu shaqaystayaasha ah ee u rabaydaysan imaaraadka carabta kasoo gaaray khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamo aad u hubaysan oo taabacsan mujaahidiinta ansaaru shareeca ayaa weerar afar jawha waxay ku qaadeen saldhig ballaaran oo maleeshiyaadka xisaamul amni ku leeyihiin mandiqada muudiyah ee gobolka abyan ee dalka yemen halkaasoo fadhiisan ballaaran ay ku leeyihiin ciidamada xisaamul amni weerarkan ay qaadeen ciidamada mujaahidiinta waxaa lagu dilay hal askari iyadoona lagu dhaawacay laba kale ciidamada mujaahidiinta waxay weerarkan kusoo furteen hub iyo saanado militari oo kale sawir muujinaya sida uu dhacay weerarka oo ay baahiyeen mujaahidiinta jasiiratul carab ayaa muujinaya holaca hub kale ay isku adeegsanayo sidoo kale mujaahidiinta ansaaru shareeca ah ayaa duqeyn loo adeegsaday diyaarad daroonis ah la beegsa ay fariisan ay leeyihiin maleeshiyaadka ee isku magacaabay xisaamul amni iyadoona ay burbur hantiyadeed iyo dhaawacyo soo gaareen maleeshiyaadka xisaamul amni sawiro lasoo dhigay barta telegaraamka ee muwaasasada almalaaxim oo ah garabka warfaafineed ee mujaahidiinta ansaaru shareeca ayaa lagu arkaya gantaalada diyaarada doronista gardaadinaysa oo si haleheel ah uga hoobanaya xirada maleeshiyaadka xisaamul amni kaamirada ku xiran diyaaradda ayaa soo bandhigaysa xirada oo xilligii la duqeynaya ay joogeen gaadiid dagaal oo badan waxaana cirka isku shareeraya boorka halka ay gantaaladu ku dhaceen nafta ordaday kugu aamintahay murtasaqada ku caanbaxay daadinta dhiiga dadka muslimiinta ah ee ku nool waddanka yemen ayaa bilaabaya in mid weliba afka saara uuna gaaro halkii uga baxsan lahaa diyaaradda oo si fardifardi ah u beegsanaysa jamaacada jihaadiga ah ee ansaaru shareeca ah ayaa weli wada howlgalka ay kaga dhawaaqeen dalka yemen oo loogu magacdaray sihaamul xaqa kaasoo galaaftay nolosha saraakiil hormuud iyo horfiiqba u ahaayeen dagaalka diinla dagaalanka ah oo ay ku soo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca gudaha dalka yemen geeska kale dowladda yukrain ayaa sheegtay dilka sarkaalkii ruushka ahaa ee shalay ku dhintay qarax ka dhacay moscow xukuumadda yukrain ee dagaalkaada kula jirta maamulka uu hogaamiyo faladimir putin ayaa sheegtay inay ka dambeysay dilka sarkaal iyo askar la socotay kaasoo maalintii shalay ka dhacay magaalada moscow ee caasimadda waddanka ruushka jenaraal kala dilay ayaa ahaa taliyaha ciidamada ka hortaga hubka kiimikada iyo bayolojiga ee ruushka war ka soo baxay dowladda ruushka ah ayaa ku tilmaamtay inuu ahaa weerarkan mid cabsigelin ah oo fashilmay wakaaladda wararkae royters oo soo xiganaysa ilowareedyo ka tirsan jihaaska amniga ee yukrain ayaa tibaxay in sirdoonka yukrain uu fuliya howlgal gaar ah oo nolosha lagu dhaafiyey jenaraal lagu magacaab jiray ligor kirilof warkaasi la mid ah oo iyadan u baahisay wakaaladda wararka ee faransa bresa oo kasoo xigatay jihaaska amniga yukrain war maanta arbacoa ka soo baxay xukuumadda yukrain ayaa lagu sheegay in weerarkan ay uga argudayeen dadkooda shacabka ah oo dowladda ruushka ku xasuuqday gudaha yukrain khubarada militariga ee u dhuntaloolo dagaalka ka socda wadamada yukrain iyo ruushka ayaa sheegay in sirdoonka kiyef uu ku milmay kan moscow kaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay fulinaya howlgallo talantaali ah oo ay ku baabi'een saraakiil iyo askar badan oo ka tirsan dowladda ruushka dhinaca kale nidaamkii burbure ee bashaar al asad oo la ogaaday halka uu dhaqaalaha ka heli jiray maadaama cunuqbataymo caalamiga saarnaayeen wargeeska afka dheer ee lagu magacaabo wall street journal ee kasoo baxa dalka maraykanka kana faalooda arrimaha dhaqaalaha kaasoo hoos u dhaca ku yimid ganacsiga daroogada ee bariga dhexe kadib markii uu burburay ishii ugu weyneed ee dhoofinta mukhaadaraadka oo ahaa nidaamkii dhigacabka ah ee uu hogaaminayay bashaar al asad ee talada dalka suuriya laga farmaroojiyey wargeeska ayaa sheegay in kadib dhicitaankii bashaar al asad la afgembiyey shabakadihii ugu waaweynaa ee ganacsiga daroogada mukhaadaraadka ee bariga dhexe waxaana la ogaaday kaalintii uu nidaamkii nusayryada uu ku lahaa dhibaateynta bulshada ku dhaqan bariga dhexe taasoo u wacneyd sameynta iyo dhoofinta kaniini daroogo ah oo ka soo saari jiray gudaha waddanka suuriya daroogada ugu ba-an ee faraha baan ku haysa jiilka soo baxaya ee uu soo saari jiray bashaar al asad ayaa lagu magacaab jiray kabdogon islamarkaana ka sameeyay dhaqaalihii uu ka boobi jiray dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka suuriya maadaama cunaqabateyn internashonal ah ama caalami ah la saaray waxaa suuqa ganacsiga daroogada iskula jireen bashaar al asad maleeshiyaadka isku magacaabay xisbullah ee shiicada ah oo ay xulfo dhow ahaayeen kooxaha kacdoon wadayaasha ayaa markii ay la wareegeen talada dalka suuriya waxay soo bandhigeen meelihii lagu samayn jiray maandooriyaha waxaana dad badan oo ku noola caalamka islaamka si gaara kuwa ku nool dalka suuriya fajaaciyo ama kaag la noqotay jaraa'imta waaweyn ee uu ku foogan ah dhigacabka lagu magacaabi jiray bashaar al asad ee talada dalka suuriya laga tuuray ugu dambeyntii toogasho ay dadku dhinteen ayaa ka dhacday iskuul ku yaala dalka maraykanka wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku warramaya in maalintii shalay oo sniin aheed weerar toogashahu ka dhacay iskuul ay leeyihiin dad nasaaro ah oo ku yaala magaalada madison ee gobolka wisconis ee ka tirsan waddanka maraykanka toogashada ayaa waxaa lagu eedeeyey gabar shan iyo toban sano jir ah waxayna si gaara kaga dhacday fasalka labaad ee dugsiga hoose iyadoona ay halkaasi ku qurbaxeen macalin iyo arday qaar kalena ay dhaawacyo daran soo gaareen gabadha lagu eedeeyey dilka labada ruux ayaa iyadu nafteeda xabad isku dhufatay waxaana goobta laga qaaday iyadoo dhaawaca koolkaasoo ay ku dhimatay waddada inta cisbitaalka loo siday madarasadan dilku ka dhacay waxaa dhiganayay arday gaaraysay afar boqol arrintan maahan wax ugub ku ah gudaha dalka maraykanka toogashooyinka ka dhacaya iskuullada ayaa xargaha goostay muddooyinkii lasoo dhaafay mana lahan xuduud eclisa dhowaan ayay ahayd markii waddanka maraykanka ay maalmo gudahood ka dhaceen dilaal toogasho ah iyo mindiyeen isugu jira kuwaasoo galaaftay nolosha dad badan oo amerikaan ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale xukuumadda washington ayaa ku fashilantay oo u taagweysay inay xakamayso weerarada ceenkaana ee kusoo laabtay gudaha dalka maraykanka ee dhaca qaaradda amerika taasoo ciidamo ka tirsan xukuumaddeeda ay ku kala firiirsan yihiin dunida islaamka oo dhibaatooyinkeeda guracan aysan ka badbaadin gaal iyo muslim oo si isku mid ah ay u leynayaan si gaara dadka muslimiinta ah dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobada ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida ah iyo haashim cabdinaasir
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر waa hagaage weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan qaar ka mid a maxaabiistii laga sii daayay xabsiyada ah maamulkii nuseeriyada oo ka warbixiyey dhibaatooyinkii ay kala kulmeen xabsiyadaas iyo farajka ah oo allaah u bixiyey waxaana warbixinta soo jeedinaya yaasir cabdallah dalka suuriya ayaa siddeedii bishii desembar ee sanadkan waxa uu martigeliyey marxalad cusub kadib markii la riday nidaamkii nusayriga ahaa ee uu hogaaminayey bashaar al asad kaasoo muddo sannado ah dhibaato ba'an ku hayay muslimiinta suuriya kacdoonka lagu riday nidaamka nusayriga ah ayaa waxaa ka dhashay in kumanaan ruux oo maxaabiis muslimiin ah ay xorriyaddooda dib u helaan kadib markii kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya ay u suuro gashay in gebi ahaanba xabsiyada ka soo daayaan dadkii dulminayaasha ahaa ee sida xaqdarada ugu xidhnaa nidaamkii dhacay ee bashaar al asad xabsiyada ay nusayriyadu ka hirgeliyeen suuriya ayaa lagu tilmaamay inay ka mid yihiin kuwa ugu xun ee caalamka ku yaala islamarkaana tacdiib daran looga geysto dadka muslimiinta ah halka taqaariirta qaarna ayba sheegayaan in xitaa dadka gaalada ah aysan ka badbaadin ijraamka nidaamkii la riday ee xoogga ku haystay dalkaas mid ka mid ah xabsiyada ugu waaweyn ee ku yaala dalka suuriya islamarkaana ah kan ugu sumcadda xun waa xabsiga la yidhaahdo seedanaaya ee ku yaala magaalada dimishq ee caasimadda suuriya kaasoo sidoo kale loo garan og yahay kawaanka basharka qaar ka mid a maxaabiistii laga sii daayay xabsiyada maamulkii nusayriga ahaa ee suuriya ayaa ka warbixiyey dhibaatadii ay kala kulmeen xabsiyadaas iyo farajka uu allaah u bixiyey dadkii laga sii daayey xabsiyada nusayriyada ayaa ka mid ahaa dad falastiiniyiin ah oo ay nusayriyadu tacdiib daran marsiiyeen waxaana dadkaasi ka mid ahaa cali jawhan oo ahaa maxabuus falastiini ah oo muddo uu xirnaa nidaamkii calawiga ahaa ee uu hogaaminayay dhiigyacabka bashaar al asad dadka sida gardarada ah ugu xirnaa xabsiyada ayuu maamulka ku hiistay eedaymo waxba kama jiraan ah iyadooba ay badan yihiin kuwa bilaa'aada ku xirnaa ee tacdiibka iyo ihaanada ku waajahayay xabsiyada cali waxaa markuu ugu horreysay ka warramay qaabka loo soo xiray isagoo tilmaamay in maamulkii bashaar al asad uu kusoo oogay eedda ah kubiiritaanka waxa ay ugu yeedhaan kooxaha argagixisada balse markii uu caddeeyey waxa uu yahay ay u wareejiyeen xabsi ay gacanta ku hayso hay-addii sirdoonka ee nusayriyada halkaasna uu ku waajahay tacdiib daran كنا 16 سوري وانا وحيد الفلسطيني لبناني انا ما معي هويه فايت على سوريا تهريب فالتهمه اللي اتهموني اياها انه انا ارهابي جاي waxaan ahayn lix iyo toban ruux oo Suuriyaan ah aniga keliya ayaan ka ahaa Falastiini ka yimid Lubnaan Suuriya waxaan ku soo galay qaab tahriib ah waxay igu eedeeyeen inaan argagixiso ahay iyo inaan u socdo ka mid noqoshada kooxaha hubaysan ee ka dhisan Suuriya amaba aan doonayay inaan aado Turkiga oo dowladda Turkiga iyo Suuriya waxaa ka dhexeeya cadaawad waxaan isku dayay inaan ku qanciyo ka beri ahaanshiyaha dhammaan eedeymaha ay ii soo jeediyeen waxaan u sheegay inaan Suuriya u imid oo keliya sidii aan guri uga ijaaran lahaa dalkaas oo aan u dejisan lahaa qoyskayga ilaa uu ka joogsanayo dagaalka Lubnaan kadibna aan dalkayga ku laabto balse way diideen warkayga waxayna ku adkaysteen eedeyntooda ahayd inaan doonayo ku biiritaanka jamaacaadka hubaysan ee Suuriya muddo labaatan maalmood ah ayaan ku sugnaa khaan shiikhuun halkaas oo ay taxqiiq igu marsiiyeen kadib waxa ay ii wareejiyeen ximis si gaar ahna mandiqad lagu magacaabo baluuni halkaas oo aan laba maalmood ku sugnaa waxaa la iiga sii wareejiyey qaybta ay ku xiran yihiin dadka falastiiniyiinta ah oo ay gacanta ku haysay waaxda sirdoonka ee suuriya waxaan halkaasi ku qaatay lixdan maalmood oo tacdiib aan la suuraysan karin la igu marsiiyey waxaan qaybtaasi ku dhex arkay dhibaato uusan axad malaysan karin tacdiibka halkaasi ka jira waxa uu shabahaa dhammaan noocyada geerida dilka iyo tacdiibkana waxa ay ahaayeen kuwo joogto ah حدا شافه بفرع فلسطين عذاب بفرع فل- فرع فلسطين موت كل يوم في قتلي كل يوم في ضرب كل يوم في بهدله inkastoo uu wajahay dhibaatadaas adag haddana waxa uga dambayntii u yimid farajka allaah waxa uuna ka mid noqday kumanaan muslimiin oo laga sii daayay xabsiyada dulmiga iyo ihaanada ee ay qoyska reer asad ku dhibaateen jireen mustadacafiinta waxa uu ka sheekeeyey xilligii ay kooxaha kacdoonwadayaashu ay ooda ka qaadeen maxaabiistii dulmiga ku xirneed ee uu isaga ku jiray iyo shucuurka ay maalintaas dareemeen الساعة واحدة بالليل حسينا إلا شو طيارة هليكوبتر هبطت بقلب الفرع شو فيه ما شو فيه ما حدا بيعرف شو فيه أنا كنت أنا و100 سوري habeen habeenada ka mid ah si gaar ah toddoba saac oo habeennimo ayaa waxaan dareennay dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn isla markiiba waxaa qaybtii aan ku xirnaa kusoo degtay diyaarad helikobtar ah waxaan isweydiinayey waxa dhacaya balse qof jawaab u hesha waa la waayey daqiiqado kadib waxaa bilowday rasaas xooggan oo aan kala joogsi lahayn goobta oo dhanna waxaa hareeyey cabsi iyo jahawareer habeenkii oo dhanna ma aanan seexanin ilaa aan ka garanno waxa socda markii uu waagu dilaacay ayaan maqalnay mid ka mid ah kooxaha kacdoonwadayaasha oo ku dhawaaqaya allaahu akbar markaas ayaan ogaanay in xabsiga lala wareegay markii ay albaabada naga fureen waxay nagu yidhaahdeen habaqina nidaamkii wuu dhacay wixii hadda ka dambeeyana waxaad aadi kartaan meeshii aad doontaan turkiga urdun lubnaan ama ciraaq xeendaabkii cabsida waa la soo afjaray waxaan xabsiga kaga soo baxnay ku dhowaad shan kun oo ruux waxaana la jiray boqol haween ah iyo afar iyo labaatan carruur ah dagaalyahanadu waxa ay mid mid u jebinayeen quflada xabsiga ilaa aan dhammaanteena soo baxnay kolkaas ayaan dareennay in markii ugu horraysay aan xorriyad helnay لفينا لفينا لفينا لفينا 5000 سجين وما يقارب ال 100 م- 100 مرة و24 طفل بلشوا تكسير بالقفول السوريين تكسير بالقفول تكسير بالقفول تكسير بالقفول ما حسينا حالنا إلا نحن cali keliya ma ahan dadka laga sii daayay xabsiyada nidaamka nusayriyada ee bashaar al asad balse waxaa jira kumanaan maxaabiis oo qaarkood ku dhowaad nus qarni ku xirnaa xabsiyada uu nidaamkii daaqiga ah ee uu ka hirgeliyey suuriya mucaad murcib waa lubnaani siddeed iyo toban sano cimrigiisa ka mid a kasoo qaatay xabsiyadii uu gacanta ku hayay nidaamkii dhacay ee bashaar al asad waxa uuna muddadaasi la kulmay noocyada kala duwan ee tacdiibka iyo dhibaatada xabsiyada ka jirtay bishii julaay ee sanadkii labada kun iyo lixda ayaa ciidamo ka tirsan sirdoonka nusayriyada waxa ay ka qabteen magaalada dimishq ee caasimada suuriya kadib markii uu ka yimid dalka ciraaq isagoo kusii wajahnaa lubnaan xabsi ku yaala dimishq ayaa loo wareejiyey mucaad xilligaas wixii ka dambeeyey waxa uu u bilowday tacdiib daran oo aan la suuraysan karin asaaliibta tacdiibka ee xabsiyada nusayriyada ayuu tilmaamay inay ahaayeen kuwo aad u daran iyagoo katiinadaysan indhaha ka xiran oo ay usii dheer tahay in dharka oo dhammi laga dhigay ayuu mucaad tilmaamay in ciidamada nusayriyadu ay maxaabiistu ku qasbi jireen inay sidaasi ku socdaan maxaabiis kale oo badan ayaa iyagana ka sheekeeyey dhibaatada ay kala kulmeen xabsiyadii nusayriyada waxaa dhammaantood qisaskaas ka sheekeeyeen aad ka dheehanaysaa heerka uu la egyahay jiraamka iyo xadgudubka uu maamulka nusayriyada kula kacay muslimiinta suuriya kaasoo muddo sannado ah kadib allah ka dulqaaday muslimiinta ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله